magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa haatan lagu soo warramayaa inay xasiloon tahay kadib markii maanta halkaasi dagaal culus uu ku dhex maray ciidamada maamulada puntland iyo galmudug maalmo yar uun kadib markii madaxda labada maamul ay dalka imaaraadka ku saxeexeen heshiis xabad joojina toddobiyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen saddex iyo siddeetan kale oo dadahna way ku dhaawacmeen dagaalada maanta dhacay labada dhinac ayaa midba uu midka kale ku eedeynaya inuu dagaalka bilaabay haddaba waryaheena ismaaciil xuseen farjar ayaa dagaalka maanta wuxuu ka waraystay guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca maamulka puntland xasan khaliif anoo meel ka fog joogu dagaalku dhacay iyuu bilowday isagoo socdaan lahaynid ma garat waan gartay haatan xagaad ku sugan tahay hadda waxaan ku sugnaa magaalada gaalkacyo dhexda dagaalku ma socdaa mise wuu joogsaday maya hadda wuu istaagay wuu istaagay oo xabad socotaa hadda ma jiro wararka ay v o a helaysa waxay sheegayaan in ilaa afar iyo labaatan qof dad ka badani ay ku dhinteen dagaalka siddeetan qofna ay ku dhaawacmeen warkaasi ma jira warkaas ma aqaan inuu jiro dagaalku khasaare waa leeyahay labada dhanba inkastoo dhinacooda aanan ka warqabin marka tiradiisa ima tiro koobna dhinaciina laakiin dee waad ka warhaysaa mas-uul baa tahay khasaaruhu intuu leeyahay dhinaciina markaad dhinaca kale iska daysid maya weli maana tiro koobin ma rabo waxaana hubin inaan sheego khasaare waa jiraa laakiin waxaan huba maaha ilaa ay maaragtay natij natiijada ugu dambaysa la helo lama sheegi karo gudoomiyahiiskama ma khaldami karo odayaanmashegi karo guddoomiye waxaa jirtay in dhowaan heshiis la gaadhay oo abudabi lagu soo gaadho labada madaxweynena ay gaadheen mas-uuliyiin kalena ay goobjoog ka ahayd maxaa heshiiskii buriyey heshiiskaas ma burin wuu jiraa waana maqashiisanahay wuu jiraa marka kor buu ka soo bilowda heshiiskaas hoos kama soo bilaaban laakiin kor buu ka soo bilow madaxweyneyaasha dibadda kusoo heshiiyey wuuna socdaayoo dee hoos buu usoo socdaa welina dagaalkaana ka hor dhacay laakiin dee maalmo ka hor madaxweyneyaashu amar bay bixin karaan maalmo ka hor baa heshiiska la gaadhay haatanna waxaa la leeyahay dagaalkii ugu adkaa ee xiliyadan ugu dambeeyey gaalkacyo ka dhaca ayaa ka dhacay oo khasaare dhimasho iyo dhaawac badan geystay sidee buu markaa heshiisku u dhaqangal yahay haddii dagaalka xilli walba uu dhici karo oo madaxweyneyaashii aanay heshiiskii dhaqangelin karin horta waa run oo meel dagaal ka socdo heshiisna kama kama imaan karo dagaalku markuu joogsado baa heshiis imaan karaa waa run laakiin annagu xagga iyaga waa isxakameynaa waxaana ku talagalnaa aan ku dadaalnaa inaan xabada dhicin laakiin dhinaca qolada kale dhinaceeda ayaa shan beri weerar nooga yimaada marka adigu waxaad leedahay dhinaca iyaga diyaar baan unahay inaan dhaqan gelino heshiiska haas annagu heshiiska inaan dhaqan gelino diyaar baan unahay in la wada hadlana diyaar baan unahay dad guurtiya oo aanu saarnay hadda ka hor oo dadkii deegaanka ahaa ah oo dhibta ku dhacaysay diyaar weeye xataa liiskoodi waa noo qoran yahay wixii la hadli lahaa oo dhinaca kalea bay sugayaan oo dadka dhibta ku dhacaysa oo wiilasha dhimanaya iyo dadka dhaawacmaya iyo baabuurka gubanaya iyo guriga gubanahaya iyo dadka barakacaya oo qaxaya iyo waxaas dadka deegaankaabay taabanayaan oo labada dhinaca marka inaan labada yada dhinacaysa soo hor fadhiisano annaga aan naqaan waxaan isku aan dhahno war maxaan isku haynaayo maxaan maxaan kaa hayaa iyo maxaa iyo maxaan kaa hayaa inaan is dhahno annagu saasaan qabnaa diyaarna waa u nahay laakiin hadda ciddii nala hadli lahayd baan sugaynaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca maamulka puntland xasan khaliif oo khadka telefoonka ugu warramaya ismaaciil xuseen farjar dhinaca kalena maamulka galmudug ayaa iyaguna dhinaca puntland ku eedeeyay inay dagaalka maanta iyagu bilaabeen guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee dhinaca galmudug xirsi ayaa waxa uu iiga waramay sida ay wax u dhaceen
saakay mar ay ahayd abaranuskii saac aaahdo waa nimankaas reer puntland xabad soo bilaabeen weerar qorshaysan buu ahaa oo gaadmo ah xalayna fiidkii hore marbay suuqa soo weerareen meel aan dagaal ka jirin dad maatiya islaan caana gabataa ku dhaawacantay annagu nabad baanu sugaynay nabad baa lagu baaqay nabadii baan diyaar u ahayn laakiin nasiib daradaas baa dhacday reer puntland baa weerar soo qaaday weerar ay soo qorsheeyeen bay kusoo qaadeen fariisimada ciidamada masaaki
dhinaca puntland oo aan goor dhaweyd la hadalno waxay sheegeen in dhinaciina ah xabadda bilowdeen
horta soomaaliya falastiiniy waa garoon cayaari ka socoto arbiter iyo rifriga ka maqan yahay wey cid u kala gar soodhaysaa ma jirto laakiin waana la kala yaqaanaa inagu reero been ma nihin dadka brobagandada iyo beenta faafiya caalamkana waa yaqaanaa soomaalina way taqaanaa nabad baana xalab ku seexanay iyada oo madaxweyneyaalku ku heshiiyeen saddex wasiir iyo laba xildhibaan laba dhinaca laga soo diro saraakiil ha lagu daro ciidamo ha la kala qaado sidaasaanu xala ku seexanay waaguna wuxuu noogu diriyay xabad ay nagu soo bilaabeen wax badanna ma sheegayno kulley waa siyaabo badan baa loo ogaan karaa arrintaas marka khasaaraha intee buu la egyahay hadda
wallaahi khasaaruhu ma yara hadee dagaal ballaaran oo meel baadiyaa laysku helay oo tignika laysku adeegsaday iyo madaafiic baa dhacay dhimashadii dhaawacba waa jiraan intee bay la egyihiin ma lahaya qiyaasta
wallaahi hadda numberka uma sheegi karo xabaduna weli way dhacdhacaysaa googoos kuley oo markii aawa dilahay maanu conclusionka soo saari doonaa kala dambaysta ah
labada dhinacba marka laga soo tago maleeshiyaadka dagaalamaya waxaa jira dad rayida oo ay dhibaata kasoo gaarayso aadinka ma ogoshihiin qeyb ahaan khasaaraha dadka rayidka gaaraya inaad mas-uul ka tihiin haddii mustaqbalka ay suuro gashana laydinkula xisaabtamayo ma qaadanaysaan mas-uuliyadda
waxa weeye annaga self defence baan xaqu leenahay cidda wax soo weerarta cidda heshiisyada diidaysa dadkaas baa mas-uul ka noqonaya laakiin qofka markii gurigiisa lagu soo weeraro wuxuu xaq u leeyahay inuu naftiisa difaaco waana waxaas midaan anagu sameynaa marka difaacaasaa isdifaacaysaan dad rayda soo dhibaata kama soo gaarayso
adima waxaa dhihi leedahaa isdifaacin sharci islaam iyo mid kale mid ogole aan la isdifaacin ma jiro falastiinay kaasi waxa uu ahaa xirsi yuusuf bare guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee dhinaca galmudug oo qadka telefoonka iigu warramayay